Wakaalada Bilicda Cagaarinta iyo Nadaafadda Maamulka Magaalada Dhagax Buur ayaa olole nadaafadeed ka sameeyey xaafadaha magaalada. Intii uu socday ololaha ayaa waxaa ka qayb qaadanayay shacabka xaafadaha magaalada iyadoo qashin badan laga soo saaray wadooyinka. Maareeyaha Wakaalada Bilicda Cagaarinta Magaalada Dhagax Buur Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka warbixiyey ololaha.
saaka halkan waxaan ka fulinaynaa ololo ballaadhan oo ah ololaha nadaafadda eh, bilaha ah ee maamulka magaalada dhexbuur laga fuliyo ee wakaaladda iyo shacabweynaha magaala- maamulka magaalada dhexbuur isku dhafan ay fuliyaan bishiiba hal mar Een, sa aad u jeedaan halkan waa qabalaha toddobaad saaka ololo waxaan ka bilownay shan goobood goobta koowaad waa halkan oo qabalaha toddobaada Ee, sidoo kale qabalaha saddexaad oo waddada awaare ah qabalaha afraad iyadana eh, dhammaadka waddada awaare ah Ee, qabalaha labaad oo tifeedka hortiisa ah qabalaha koowaad oo isna waxa weeye xafiiska dakhliga iyo waddada cusub ee roortiri dhexdeeda ah marka ololahani wuxuu ololaha joogtada ah ee bil walba uu wakaaladdu samayso weeyaan Een, shacabweynaha maamulka magaalada dhagax buur eh, waxaan ugu baaqaynaa in ay ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda ma- magaaladooda sida qofku u jecel yahay gurigiisa iyo dharka uu xidhan yahay inay nadaafad ama nadiif ay u ahaato waxay sidoo si la mid ay waajibaad ka saaran yahay ama mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyo nadaafadda waxa weeyaan goobaha dadweynaha ama si guud magaaladeenaba